dowlada hoose ee degmada kismaayo oo ka duuleysa horumarinta iyo bilic soo celinta magaalada ayaa hirgelisay taallooyin iyo astaamo kala hagaya noocyada kala duwan ee gaadiidka si looga baaqsado khataraha shilalka dadka iyo gaadiidkaba astaamaha ay hirgeliyeen maamulka degmada kismaayo oo aanay horey u lahayn magaaladu ayaa waxaa si weyn usoo dhaweeyey dadweynaha kismaayo iyagoo sheegay inay tahay tallaabo dhanka horumarka loo qaaday haddaba qaar ka mid ah bulshada iyo gaadiidleyda kismaayo ayaa ka hadlay sida ay u arkaan astaamaha hagaya gaadiidkee laga hirgeliyey magaalada iyo muhiimadda ay leeyihiin alxamdulilah rabbi caalamiin ilaah waan u mahadinaynaa maarata horumarka weyn ee uu gobolka gaaray xagga wadooyinka maarata alxamdulilah rabbi alcaalamiin wadooyin fara badan baa la dhisay wadooyinkaa fara badan ee la dhisay waa ku mahadinaynaa hay-addii mataqaanaa fangareyse iyo maamulka jubbalandba maarata saasoo kale waxaan ugu mahadinaynaa qaabka mataqaanaa sistamkan cusub ay sameeyeen ee ranaboodyada ah shacabkan waxaan kula talinayaa inay dad caabud noqon oo alla caabud noqdaan maadaama maamulkii uu noo go'aamay in ranaboodka si daaragtiya oo koragtiya loo isticmaalo askari ama ha jooga ha maqnaado in ay sidii mataqaanaa maamulku u shanciyey ay ugu dhaqmaan waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha horumarka ka jira magaalada kismaayo kismaayo waxaan u taagnayn oole hal laami oo weliba jajaban oo dhex mara aan wax calaamad iyo wax nidaam dowladeeda uusan ka muuqanin maantana shaqsi kasta oo reer jubbalandhi uu ogyahay halka ay maraysay iyo sidaaci tahay waa arrin aan ku faraxsannahay oon aad u soo dhoweynayno horumarkan iskamana imaanno horumarkani nidaam iyo wuxuu ku yimaaday iyo dadaal laga dadaalay ayuu ku yimaaday maamulka waan ku bogaadinaynaa waxaan ugu bogaadinaynaa maanta nidaamka jira inuu hirgeliyey magaaladii kismaayo ahayd oo wada laami noqotay oo dhalo laga dhigay waxaa kale oo jira kismaayo maanta heerka ay marayso intay ahayn jirtay iyo inta ay tahay waa afar jibaar baan dhihi karnaa ama shan jibaar oo aad ayay u horumartay guryihii wada gaagaabnaa ee buushashkaa way isbedeleen waxaa laga yaabaa shalay meeshii aad taqaana eed mari jirtay maanta haddaad marto inaad dabaqyo dhaadheer oo aadan horey uga arki jirin aad ugu timaaddo wadooyinkii rafka ahaa ee laysku meel laysku dabamara aan la heli jirin maanta inay tahay nooca ay tahay ruux walba wuu ka dheregsan yahay waxaa weeye meesha laga soo ilaa geedka ma dambeeyo ilaa iyo meesha la dhaho meesha kubadda lagu ciyaaro laami dheer baa jira ilaa iyo dalxiiska ilaa iyo halkaa magaaladii kismaayo waa wada laami waa arrin farxadle weeye oo aad loo soo dhoweynayo waxaa kale oo jira magaalooyinkii waal magaalada waa la qurxiyey waxaa loo sameeyey meelo ay gawaadhidu ku kala wareegaan oo raandiboodyo ayaa loo sameeyey meel walba taraafig baa taagan gawaadhidii kala hagaya oo kala nadaaminaya saadkii gaadhigu uu lahaa uusan awal hore iskudhexyaac bay ahayd laakiin hadda waa la kala nadaamiyey qorsho aad u fiican ayaa ka socda kismaayo oo horumar iyo dhinac walba ah iyo amniga dhinac walba ah rin tagsiila baa ahay maanta ku faraxsannaha alxamdulilahi wadda baa noola sameeyey iyo meesha gaariyaasha oo kala wareegsanayeen ilaahay waa ku mahadin alxamdulilaahi rabbialcaalamiin jubbaland way noo shaqaysay xumaan kama qabno ilaah hanoo ziyaadiyey insha allah kulligeen waa ku faraxsannahay reer tagsiila dhan qof maanta oo eed sheeganaya ma jiro ilaahay khayr hana siiye kulligeenna insha allah taalayaashana waan aragne laamiyaashana waan ku faraxsannahay aad iyo aad waxaan aad iyo aad maaragtaan ugu faraxsanahay macnaha waxa ka socda magaalada kumeelgaarka gobolka kumeelgaarka maxaa la dhihi jiray caasimadiisa kismaayo jidadka maxaa la dhihi jiray laamiyada iyo jidadka cusub oo hadda la sameeyey ama hadda la wado waxaan u malayna wax horey u soo martay maaha magaalada hadda markii inta hadda aan ka warqabno hal laami ay lahaan jirta haddana waxaa waaye laamiyaal badan bay leedahay kismaayo waxaa tusaale fiican u maaragtaa sida hadda ranabowdka ama maaragtaa meelaha jagboynteeda baabuurta ay istaagaan baasstoobka sidii loo qurxiyey ama maarata hadda nidaamka hadda ka socdo maarata aad baan yaan u soo dhoweynaynaa haddaan nahay shacabka degan degmada kismaayo